magaalada markaa waa xarunta gobolka shabeellaha hoose waxaanay koonfurta sagaashan kilomitir ka xigtaa caasimadda soomaaliya marka aad dusha sare ka eegto inta aadan magaalada gudaha u gelin waxaad arkaysaa muuqaal qurux badan waxaadna isdareensiinaysaa in noloshu ay si caadiya uga socoto si la mida magaalooyinka ay isku filka yihiin laakiin bartamaha magaalada muuqaalku waa uu ka duwan yahay midka dibaddeeda waxaadna dareemaysaa in magaaladu ay dhibbane u noqotay dagaalabeeleed soo noqnoqday iyo isku dhiibdhiib dhinaca gacan ku haynteeda ah waxay fariisin u ahayd ciidamada dowladda soomaaliya laakiin hadda waa ay haawanaysaa kadib markii maalmo ka hor ay isaga baxeen guud ahaan magaalada markaa
magacaygu waa kano peter omola waxaan ahay abbaanduulaha ururka lix iyo tobnaad fadhigeennu waa halkan oo ceel jaalla ah toddobaad ka hor ciidanka qaranka ee soomaaliya oo deganaa magaalada marka ayaa sababa ay iyagu garanayaan u go'aansaday inay iskaga baxaan goobihii ay ka deganaayeen magaalada arrintaasi sina uma saamaynin xaaladda amni ee marka inkastoo go'aankaas kabixidda oo aan wax warar laga sii haynin uu welwel badan ku abuuray dadka reer marka
magaalada gaar ahaan goobihii ugu muhiimsanaa waxaa ka muuqda burbur xooggan sidoo kalena waxaad dareemaysaa in meeshu ay tahay aag dagaal waxaana aad u adag in aad aragto dad shacaba oo danahooda raacanaya amaba adeegsanaya waddooyinkan noolaha keliya ay indhahaagu halkan ku qabanayaan waa askarta amisom oo lafahaantoodu ay dhiifanaan xooggani ka muuqato iyo qaar ka mid a xayawaanada magaalo joogta ah oo iyagu nabad iyo colaad aan kala saari karin amisom waxa ay fariisinkeeda ugu weyn ku leedahay deegaanka ceel jaalle oo magaalada qiyaastii lix kilomitir u jira marka ciidamada dowladdu ay banneeyeen goobihii ay marka kaga sugnaayeenna xarakada al-shabaab ayaa sheegatay in ay magaalada soo galeen gacantana ku hayaan
whatever that might be in Marka could be a very small pocket, a very small pocket.
si kasta oo ay taasi tahay waxay noqonaysaa tiro aad u yar aad u yar oo al-shabaab ah oo ku dhex milantay shacabka wax diraysa ma aysan xidhan dadka ayay ku dhex nool yihiin haddiiba ay jiraan magaaladu waa ay kala xidhan tahay weliba qaab beel ku salaysan waxaanan suurtagal ahayn in qaar ka tirsan dadku ay warbaahinta la hadlaan iyagoo si hoose kuugu sheegaya in sababo ammaankooda la xidhiidha aawadood aanay wax xog ah saxaafadda siin karaynin in sawirro laga qaadana musiibo ayay u arka maamulka magaalada oo lafahaantiisa in badan isbadbedelay hadda saaxada kamaanu muuqan marka milatariga magaalada isaga baxay laga soo tagana marka kama jiro ciidan bilaysa
maamulka deegaanka ee marka ma aha mid waxtar leh waxaan iskaasi la leenahay duqayda duqayda ayaa kaalin weyn ka qaadata go'aanka gaadhidda arrimaha halkanka jira iyaga ayaan wada shaqayn leenahay waxaan isku daynay inaannu madaxda milatariga soomaaliya la xidhiirno si aan wax uga weydiinno arrimaha la xidhiidha faarujinta ay marka faarujiyeen ciidamadoodu laakiin telefoonadooda waa ay ka jawaabi waayeen jacfar kukay v o a marka